inuu jiro go'aan ay ku xayireen dayuuradaha
waa jirtaa arrintaasi waa la socoteen hal walba inaanu markii sababay lahayd horjoogsigaasi waxay ahayd markii annagii inaan meeshii ka degno laba garoon baa ku yaal garoon dhinacan annagu aanu ka samaynay dhinaca galmudug iyo garoonkii qaranku lahaa oo ay reer puntland gacanta ku hayeen marka mar haddii ay timid meeshii annaga inaan kasoo degno sabab kasta iyagu hawla jeedaani hadii la diiday haddee suurtagal ma noqonayso in labada erebor mid inuu furmo oo shaqeeyo midna xirnaado haddee arrin saxa maahan marka waxaan u joojinay waan uga jeednaa in laisku yimaado waxa khaldanna in la soco annaga intaasaan u jeednaa ilaa iyo hadda marka mas-uuliyiintii maamul goboleedka puntland yaad iska aragteen oo arrimahan ku saabsan aada uga wada hadlaysaan xaqiiqadii hadda cid aan ishor fadhiisanna ma jiro laakiin communication hawadaahi waa jiraa waana rajaynaynaa arrimahaana haddee waxaanu annaga aan gaarsiinay inay soo dhex galaana waa bulshada caalamka iyo ama maxaa qoladan u n-ka iyo igaad iyo dawladda federaalka iyo ciidamada amisom iyo meelo badan baan gaarsiinay hadda arrintaas in lasoo dhex galo maaragta ayaan u gaarsiinay xilligii marka anagu aanu qabanay oo afar maalmood oo aan leenaha arrintaas aanu dacwada ku gudbinay markii aan aragnay yacni aysan ilaa hadda waxba ka qabsoonin hadda arrintaas marka inaanu tillaabadaas in la qaado warqadii horena waa ku muuqata in tillaabo la qaadayo haatana tillaabadaasaan qaadnay tillaabadaasi waa isisexitaan ma ahane tillaabo dagaal iyo dad soomaaliyeed inaan maanta dhibaato loo geyso ama anaga na loo geyso ma rabno waxaad aad waxaad iiga warantaa gaalkacyo muddo dheer baad wada degnaydeen adinka iyo maamulka puntland heshiis baana jiray magaaladaasi muddo dheer soo taagnaa oo halkaasi lagu wada deganaa ma heshiiskii lagu wada deganaabaa buray maxaa maxaa hadda soo cusboonaysiiyey in garoonada la cadibo qaarkiin loo diido maxaa hadda arrimahana soo cusboonaysiiyey bay kula tahay wallahi walaalay arrintaas ayadahay waxaa fiicnaan la su-aashaasi madaxweynaha puntland in la weydiiyo la yidhaahdo ilaa madaxda maamulkay ka yimid warqad bay qoreen ay diyaaradihii dhinaca iyaga uga mamnuucahayaan marka midda keentay waa midaas marka hadde sababtii maxay tahay marka wey sababta in las in laisweydiiyaa la rabaa waana midda aan u joojina in wax laiska weydiiyo sababahaas ayadoo laftigeeda wey waxaad markaa ka warantaa hadda garoonkii diyaaradaha magaalada gaalkacyo ku yiilay ee ay maamuleysay maamul goboleedka puntland uu gacanta ku hayay wax hooloo hadda ka socoto male dad xitaa ka dhoofi lahaa waxaa nagu maqaalo ah in ay u suuro geli weyday marka maxay tahay tallaabada hadda arrintaasi aad ku qaboojinaysaan oo la isku afgaran karo labada dhinacba walaal anagu waxaan ku yidhi any time saacad kasta oo laga bilaabo saacaddan oo anigu hadda aan joogo magaalada cadaado muddo laba saac oo kalena aan ku tegi karo xaruntaydii aan ku tegi karo waxaan diyaar u nahay inaan hor fadhiisano laga wada hadlo wixii haddii hadda dhanka iyaga annaga wax khaladii ka jiraanna hadda in laisku sheego haddaysa jirinna in maaragtay la soco dhinac wax ka qaldan yihin marka adinka runtii anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadana waxaan hore lahaa dadka reer gaalkacyood ama dadka reer galmudug inay ka fiirsadaan dagaal ujeedo laga leeyahay inay iyagu dhiigooda laisku daadiyo cabdi qaybdiid marka sida adinka maamulka inaad wax u rabtaan waxay tahay in labada garoon ee magaalada gaalkacyo ku yaala ee ay kala maamulaan galmudug iyo puntland ay kala maamulaan in labaduba ay si isku mid a u shaqeeyaan oo midna aan shaqadiisa la hor joogsan ma sidaasaa sidaad wax u rabtaan galmudug ahaan wa waa sidaas oo lagu daray waxa weeye eeraboorka labada eeraboor midna waxaa iskale dad ganacsata oo waa eeraboor oo maaragtay gaar loo leeyahay eeraboorna waa eeraboorkii qaranka ee naga dhexeeyey weeye dadka soomaaliyeed ka dhexeeyey isagaan rabnaa maamulkiisa wixii dadka ka dhexeeya dadku inay ka wada tashadaan yacni wixii dadka ka dhexeeya haddii cid gaaraysi siiso haddee meesha weye meesha ay beerayso marka wakaasa daninimo kala geynaysa in la wada hadlaan rabnaa anagu wax kale ma rabno waa tahay waxaan rabaa su-aal kale inaan ku weydiiyo oo ka baxsan arrimahan garoommada magaalada gaalkacyo gaar ahaan qaybta galmudug waxaa la sheegayaa in ay halkaasi uu iskahorimaad ku dhex maray rag burcadbadeed ahaa oo dadna kala dilay maxaa arrintaasi kala socotaa walaal aniga maanta aniga oo soo dhoofaya garoonka muqdisho kasoo dhoofaya intaas waa laygu wargeliyey dadkii burcadbadeedka ahaa oo ninkii maraykanka michael meesha ku haystay ayaa waxaa laygu yidhi ragkii uu ninkaas haystay weeye oo burcadbadeedka ah oo magaaladii soo galay baa la yidhi halkaasna dad afar ayagii ka mid a inay ku dhinteen ayaa naloo sheegay burcadbadeeddii ninka jarmalka a haysatee madax furashada dhowaan la siiyeba haha in la siiyo madax furashooyin kala maaha laakiin kolley waa u malaynaya lacag wax nuucaas lacagtaas haddii lacag ay qaateen marka annagu horey baan uga dignay cid walba iyo adduunka u sheegnay lacagtaan maaragtay madax furashada loo qaadanayo waxaa daba joogta dhibaato waxaa amni daraa daba joogta isdil baa daba yaal waxaa daba yaal dagaal qabiil oo beelo inay beesha kale lacag ku maquuniso waxaas waxayd wax soo jireena hormaan ka